bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kulligii meelkiisa hoysan roogdaan halka dhowaada barnaamijkaana kulanka warsan kulanku barateen hamiin walba isni kula dareertaan idaacadda marka laku reeba hamiinnimaada jimcade barnaamijkaana kulanka warsan oo dhimaadan qodobadu unaha ka tacayo downa mayba ku mid aha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo muddo kordhin un suubiyey madaxweynaha dowlad goboleedka mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagare xildhibaanada baarlamaanka oo ansixiyeen barnaamijkaana ka dheegi doontaan may kaloo barnaamijkaana ka dheegi doontaan guddoomiyaha gobolka banaadir waana ee dogba beledka muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar fili iyo mayba xilkii ku qaaday guddoomiyihii degmada shibis ee gobolka banaadir cabdiraxmaan sayid cali may baana lantixaaday xabsa barnaamijkaana ka dheegi doontaan ganacsatada ka nool gobolka banaadir oyoona sheegeen in kaalantiyo ku qaado doonaan ku horseeda oo ku ii welibo dabiibka ogolka sheebaan adduunyada dadkeen galaafadii ee covid nineteen waana longorada coronavirus may kaloo barnaamijkaana kulanku warsan hooba halloweyne eedama ka dheegi doontana guddiga ku horseeda oo kii wacyigeliyoka viruska corona aan qaabilsan dowlad goboleedka puntland yaa kulan la qaadeen guddiga ku horseeda ka cudurka coronavirus ee baarlamaanka puntland barnaamijkaana ka dheegi doontaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheere yowsiina mayba fariin diray dowlad goboleedyada dal qodobkaasi qodobo kale oo aanu siyaadinta barnaamijkaana ka jarnaya dheegi doontaan waana ku dhiyaan adduunka iyo geyga soomaaliya ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warsan hadaisnagashafaeda dhegeystayaal kulligiinba waxaa ka dhawaada kol kale barnaamijkaana kulanka warsan hamiinnimo isniin ee u talaadan iyo hagalanta taariikhdan iyo ka eedanta labaatanka bilo afaraad sanadka lamaada kun iyo labaatanka qodobadii aana siin kormari dhomaantii oo hal hal iyo hasiinka dhihi doona dhagaagin hadadaba doogayna dhugun sida qodobkan korey barnaamijkaana ha ka qaada doonna mayba nagada doon sida una ku warqabnaba baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa fidhigii joogee ku weeldhadeen tan iyo markiiyo ansixiyeen miisaaniyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo oona geeka horeyaali mooshin yoo gudbiyeen soddon iyo saddex xildhibaan kaas oo ka dalbadayaan in la sima mudaxileedka madaxweynaha dowlad goboleedka iyo weliba baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ajandiga ohay hajeediyow iyo guddoonka baarlamaanka usahan gudbiyeen soddon xildhibaan oo baarlamaanka ku tirsan kaas ohay in mudaxileedka madaxweynaha iyo baarlamaankaba liswaafajiye xildhibaanada iyo ku doodeen doodii xildhibaanada iyo weliba ansixintii guddoonka baarlamaanka doctor cali siciid fiqi oo ka dhawaaqow natiijadii idhiibshidi galanteegahay ee xildhibaanadii geeka xaadireen madana siddeetan iyo lixaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed ugu soo gudbino mooshin oo ku saabsan arrimaha ku xusan ujeeddada kore mudane guddoomiye dowladda koonfur galbeed soomaaliya waa hay- waa hay-ad hubin ka ah federaalka soomaaliya oo cusub oo curdun ah kuna jirta marxalad ay u baahan tahay in jiritaankeeda iyo howlgelinteedaba loo dhidhibaaso si mustaqbalka dhow iyo kan fogba kan fogba ay ugu sugnaadaan dhaqan dowladeed dimuqraadiyeed ah iyo daafurnaan lagu maamulo masalaada shacabka dowladda goboleedkeena ku noolya in aan abuurno karti oo firfircowni aan ugu qayb qaadan karno qaybaha nooga aadan howlaha heer federaal waxaa lagama maarmaan ah in aan deeqaamino waktiga xilxaynta kooban aan haysano iyo awoodeena dhaqaale si ay noogu qabsanto si wax ku ool ah oo u fulino howlaha horumarinta ah oo leh mudnaanta muhiimka ah muddada gaabneed oo ay dowladdu soo jirtay cashirada laga bartay iyo khibradaha laga iyo khibradaha laga soo kasbaday waxaa ka mid ah doorashada doorashooyinka siyaasadeed ee xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha waqti badan oo howlo muhiim ah lagu qaban lahaa ayaa ku lamaya iyo dhaqaale badan oo howluhu horumareed muhiim ah lagu fulin lahaa waxay nala tahay in waqtiga dhumiskaas iyo dhaqaalaha culayska kuwa miisaaniyadda dowladda in lagu bixiyo in looga bixi karo ayadoo la mideeyo oo la iswaafajiyo labada xilli doorasho saas daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in qodobka kontonaad ee dastuurka lagu sameeyo wax kubedel wax wax kabedel oo lagu kordhiyo fakrad saddexaad oo u qoran sidaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee la doortay labada kun sideed iyo tobanka waxaa muddadiisa xilhayntiisa ku ekaan doontaa dhammaadka muddada xilhaynta golaha wakiilada oo ku beegan labada kun labaatan iyo afar ayadoo doorashada madaxweynaha la qaban doona saddel maalmood gudahood oo ka bilaabata maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaariyo wax kabeddelka dastuureedkan waa go-aan gaar ah oo markan keli ah looga googol leeyahay in la iswaafajiyo xilliyada doorashada xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane gadoomiye adigoo ku mahadsan waxaan si maamuus leh kaaga codsanaynaa inaad waqti habboon mooshinkeena noogu soo darto ajendaha kulmada si si golaha ugu baaran dego annagoo ku kalsoon in xubnaha sharafta leh ee golaha nala ansixiin doonaan mahadkelid ajendaha waa lagu soo daray marka waxaan akrinayaa xubnaha saxiixay aniga ugu horreeya xildhibaan cusmaan buurle macalim xildhibaan maxamed xuseen xasan cadaawe xildhibaan maxamuud sheekh maaxi yuusuf xildhibaan cabdinaasir cabdinuur gele xildhibaan mustaf axmed iidow xildhibaan sulaymaan shuceyb cali salmaan xildhibaan cabdiqaadir xasan cabdiraxmaan joker xildhibaan maxamuud qays xasan maxamed xildhibaan fawziye cali xasan xildhibaan maxamed cusmaan xaaji cabdow xildhibaan binti ibraahim cali xildhibaan xildhibaan ibraahim cabdiqaadir cabdiraxmaan xildhibaan ibraahim cabdulle cabdi xildhibaan doctor cabdirashiid maxamed nuur jilay xildhibaan maxamed yuusuf xasan xildhibaan cabdifataa maxamed cali abrone xildhibaanad aamino cumar abu macalim xildhibaanad bishaaro cali nuur xildhibaanad cabdulaahi isaaq xildhibaan cabdullaahi isaaq macalim xildhibaan injineer ibraahim macalin cali xildhibaan salma sheekh xasan cabdulle xildhibaan cabdulle xasan maxamed abikar xildhibaan maxamuud abdi cali xildhibaan maxamed nuur sheekh cade xildhibaan maxamed cabdiraxiim nuur xildhibaan abikar nuur cabdullaahi xildhibaan ibraahim xasan xaaji xasan xildhibaanad xareedo ibraahim xuseen xildhibaan cabdiqaadir maxamed cali xildhibaan maxamed nuur isaaq xildhibaan qaasim maxamed abukar xildhibaanad shufi faarax cali xildhibaan axmed bashiir axmed
waa soo jeedin muhiim ah xildhibaanka waxaan kusoo jeediyey iyo xildhibaanada kale oo dursida la qabay oo annaga aan ka mid ahay soo jeedintaas oo kala turtumayso isbedelka dowladnimo ay gaartay dowlad go- dowlad goboleedka koonfurka bal soomaaliya waa shaqo waafaqsan dastuurka in la mideeyo labada xilli doorasho baarlamaanka iyo madaxweynaha wax kasta markii la sameynaayo sababo unbay ku timaadaa marka waxaan jeclaan lahaa in saraaxa inaan sababeeyo inkastoo haddana lagu soo xusay sidii mataqaanaa hadda uu nagu aqriyay walaalkeena hadda soo jeediyey mooshinka sababta koowaad aan kusaben ku sabeynaayo soo jeedintan inay muhiim ay tahay waxaa la dareemay in uu wakti badan uu ka lumaayo doorashooyinka labada doorasho wakti kala tagsan waktigaasoo u baahnaha in dowladgoboleedka in la geliyo dhammaan howlaha markaas loo igeey waxaa hakad galaayo labarlabo waxaa hakad galaayo shaqada xukuumadda iyo midda baarlamaanka mar kastoo ay ay soo dhawaato xilliga doorasho ayagoo lagu duulaayo diyaargarowga iyo kaambeynka doorashada markaasa waxaa la dareemayaa in hawlo badan oo mataqaana xukuumadda ama baarlamaanka horyaalay lagu mashquulo sababaha sababta mataqaana doorashada awgeed labar saddex maadaama aan nahay dowlad goboleedka koonfurka soomaaliya xilxigan sii buuxda u waafaqsan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga maarmaan ah waa in xamaanka doorasho labada doorasho oo kusana in ay waafaqsanaato qaabka kusana dowladda federaal kusana ay u gudato doorashooyinka oo ah baarlamaanka ka bacdin gudooga baarlamaanka kadibna madaxweynaha haddaba iyadoo lagu guuraayo qorshinta maamulka iyo dowlad wanaagga waxaa diyaar waxa ay waxaan ayiriyaan aana diyaar aan unahay insha allah soo jeedinta halkaa laga soo jeediyey waxaan si sharaf leh ugu codsanayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh in ay ansixiyaan kala soo jeedinta kana gutaan waajibkooda dastuuriga si aan u gaarno horumar iyo dowlad wanaag ماذا رأي الشخص فإنها قلتين شغلية والإذن انتباني هايتي ويبقى والإذن حقوايان هو فكرة هانتي كنت أنا ويبقى قمتها يعني باندي يعني هرق يعني والعشر بضع برمي يعني ماذا رأي ماذا رأي حكومتي وماذا رأي قوله شعبك ماذا رأي شبريان اكتشوا حقا شبه هاي الفكرة والبضع برمي كنت اللي باندي شغيان برنامج كنت إذا حقوايان ويبقى سميتنا shaqo fayla way ba qabateen howlfayla way ba qabateen waa maskutaan guguhaadkii mar walba yaa qabateen runtii sidkan lasoo oqan ninkii xildhibaan xillidaas mahayneen lasoo oda walaa oo meelahay tijari koofurqabeed sharxaanta meelahay xukuumadda iyo golaha shacabka waktisho inay iswaafaqsanayna isina ku markhaati ku hayteen udbiin runtii wayba xilligii oo shaqo naqobado fadi iyo wayba nagadaas aheen لما وقت او كامبين وتجار والميل اي وقتي او شقوي في بين اي امر ليك بتشيل من قبل قبل ويبقى الحجره لما توقف كامبين لما توقف الحجره دور شدي مدحوينها كامبين الحجره مركون ويبقى الحجره دور شدي وميل رايح اللبانات ويبقى ترى مقطعنا اني ميلي ان جاب بدل كوي كور او وقت بدل كوم فضل وقتها سين من استه من ليس واحد جو وقتي يرى له اللي اورندرتو ان هذيك بتشيل اللي ديتيو dawladdii jiyaadihii iyo meel raay dhamaantiyo xildhibaanadii iyo meel raay golihii fulintiisa hooliyo wesland way buahayeen runtii fikrad bay la sheenteen fikrad oo iyadan guuxaas la sheenteen way buahayeen iyadiidan kamahasatiin way buahayeen wayba iyadan jeera inay meel raayeen lis waafaji oo meel raayeen waktigoo iska nagalaan sidan haninka gori waqada way baqadaan haddii ilaahay arinii meel raay lacaglaba ilaa gacan saxeena ويبقى هالشقة أو دستوري أو النيالي أو نكون قبل فلاني وأنا وقت بدل ما يلغاي مسلطان في جوازي إن شاء الله ويبقى يعني أكدوا هاي هاي إني ما يلغاي لما تنب ما يلغاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عامس على عامس على عامس وحمان تكتو غير شيء ديتن يحصدون بالبان دور دي موشيكا lasoo jeediyo heer iswaafijinta xiliyada doorashada xubnaha golaha wakiilada iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka horgalbeed iyo wax ka bedelida qodobka kontanaad ee dastuurka weergaarka soomaaliyeed sida loo sheegay qodobkay bedeli doono waxa waaye wuxuu raacayaa qodobka kontanaad ee dastuurka lagu sameeyey sidaas ayuu qorayahay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ee la doortay labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaa waxay muddadiisa xilxeynta ee ku ekaan doonta dhamaadka muddada xilxeynta golaha wakiilada ee ku beegan labada kun iyo labaatan iyo afarta ayaa doorashada madaxweynaha la qaban doona soddon maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maalinta golaha wakiilada cusub xilka loo dhaariyo mooshinkaas waxaa taageeray sideetan iyo todobo xildhibaan waxaa diiday eber xildhibaan waxaa ka aamusay inay xirmaan sidaas darteed moojigaas waa la ansixiyey wabilaahi tawfiiq waa mahadsantihiin
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two dholidholi ii miranin qubatay jiraa oo bobshay ii gaanjadismile wadoog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay mooshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay inboqohooto dibadda hasku diiwaan geliyey bahooto dibadda inama iska diiwaan gelinay alaabdhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dib sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee niu star tuuba qashaha handhoortay dheebtiya koowadna xamara yeebaa qafofaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qabow banoo macawiista qabtoo irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud niu star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kaasa qoboy kan haqoboy kaasa qoboy ma taro jumlihii tafaariikh sifadaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud niu star tu habto iyo hor qaboy ijee galgaalida i qarasha kiin ogolaa haba baawurka ha kor hehe niya iyayow nabadbe dukaanka qalabka dhismeeda new star two wayba ku helaasa laamiyeer dhadheer iyo gaabbeer suntiino sinjiga caadiga ee kambiroo la mariyo safiito midow itan sharaxan muraleeng iyo weliba sekatoriyaalka originalka eh mutuleel shamiinta alwaax koolacaano iyo koola foormi dukaanka qalabka dhismeeda new star two waliba kiyaale suuqa sariiro dukaanka qalabka dhismeeda new star two qaybta magaalada muqdisho waliba kiidhawaaye cabdicaziis idowma nuur qaybta magaalada baydhabona waliba tinkadhawaaye mukhtaar idowma nuur
madabka kale isin dheegi doontaan barnaamijkaana kulanka warsan owrnimaad waxaan ka qaadan doona mayb waa guddoomiyaha gobolka banaadir waana ee doga beledka xamar mudane cumar maxamuud maxamed cumar faris yaa xilkii ku qaadi guddoomiyihii degmada shibis cabdiraxmaan sayid cali maybana laki hiray xarunta c i d da si baaris la xiriirta musuq maasuqa laka eeday hataba maysheena xil ku qaadowka guddoomiyihii degmada shibis mayba ku hadalay afhayka maamulka gobolka banaadir saalax xuseen cumar oo warbaahintana kula hadalay qaabka dawladda hoose ee xamar iyo infaahfaahidi xil ku qaadowka la kasoobiyey guddoomiyihii degmada shibiis cabdiraxmaan sayid cali bismillahi raxmaan iraxiim wareegta ka soo baxday duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa xilka qaadis loogu sameeyey guddoomiyaha degmada shibis mudane cabdiraxmaan sayid cali xuseen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number lix soona baxay labayo tobankii bisha labaad ee sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee nambarkiisu yahay boqol toban iyo lix soona baxay lixda bisha sideedaad laba kun saddex iyo toban markuu arkay sharciga shaqaalaha dowladda hoose ee xamar nambarkiisuna yahay labaatan iyo siddeed biis ee koo iyo labaatankii bishii labaad sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii soo baxay markuu arkay warqadda sumadeedu tahay ma-ga ga-da shibis eber laba toddobo ee laba kun iyo labaatanka ee soo baxday kana soo baxday xafiiska guddoomiyaha degmada shibis kuna saabsaneed amar joojin dhismooyin guryaha taasoo ah warqaddan uu soo saaray guddoomiyihii degmada shibis markuu arkay sifaha sharci darada ah ee uu dadka deegaanka lacagaha ugu qaadayo markuu arkay qirashada guddoomiyaha degmada shibis qaadista lacag aan sharciga waafaqsaneen kana hor qirtay guddoonka sare ee maamulka gobolka banaadir asigoo la tashi la sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad ee u qoran tahay laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa xilka guddoomiyaha degmada shibis laga qaaday mudane cabdiraxmaan sayid cali xuseen isla markaana loo diray waaxda dembi baarista ee c i d da qodobka labaad dhammaystirka wixii dhiman xeerkan fulintiisa waxa uu xil ka saaran yahay waaxda shaqada iyo shaqaalaha iyo waaxda xidhiirka degmooyinka ee gobolka banaadir qodobka saddexaad xeerkani wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyadoona guddoomiyaha uu xeerkan saxiixay
جدد حياتك لا تقنع بماضيها لو باتت النهر لم يعجبك جاريها وابدأ مع الله لا تعدل به أبدا واجعل سقى الروح للجنات حاديها
مكتبة الحكمة للخدمات العام مكتبة الحكمة اذيك جود هو انا ما يفضل هاي كتابك سيرة خدم لك رياما ها مساجدك لك رياما ما يعيش رالها انين نوم ريبو هرهنك اذي اذا مدور لكبويوة ولا هاي تفسيرة فلوها هي مكتبة البلدانة كذلك سوكس رالها adeer maxramada berdaag ma eebees mururaas miimir beeslaan adlakiin kishiba wali adfad nashiidu quraan wa ada muhaadarooyin wali adfad walkiin buya beeslaan maktabada alxikmaas eedan anik jiye absiradeedii ijaabi lukulungni ayog ilaahay qoraanin abuuridii obsiidisi aabudow shaylay maaha aragoo haytaan adduunyadan aakir zamaan inti liroog amuunu doongne ognaa islaamnimada layka amuunan hee ogaali bulsooy intiininen furi maktabada alxikma ee edeega guud oy ku helaataan kitaabe ayi noo intiiba harfidow ka tugun la agriya alla liinka dhawaadaw iddilinkiseeda ayaa ogaada maktabada alxikma ee adeega guud kutubaysan ku helaataan koy baa kumid aha kitaabe qur-aanka kariimka siirada rasuulkeen sala allahu calayhi wasalam fiqi iyo axaadiida rasuulkan sala allahu calayhi wasalam nacwihii tajwiid i kutube do-aadiyo mustajaabada ah imaam shaafici iyo imaam xambali hay ku ombateena bulshooy hareera koya maktabada alxikma ee adeega guud adduunyo kiliibanta ii aakhare kiliiban oo ada danayas allagii kuumali koobsooy inin shari weelo waan uslay aabud aylo ilaahay ii axaadiisa dhuguslooso alle an dhawaadow shay hoo ada eed injeelan maktabada alxima ee
weli mayba ka guda jirnaa barnaamijkii kaana kulanka warsan qodobkaana kale barnaamijkaa ka qaada doonanayba naqday ganacsatada beledka xamar yad sheegeen kaalantiyo ka eedan waana ku qaada doonaan ku horseedowka covid nineteen mas-uuliyiin ku tirsan ganacsatada oo la hadali warbaahinta yad sheegeen iniyo hoos indhikeen qiimaga laka gadaw maciishada quduldaruuriga mardhowna iyo dalka hadeer sii doonaan raashin dheeriye oo ka filan dadka oo dhan
soomaaliya iyo adduunka oo dhan waxaa waayadii lasoo dhaafay ka jiray xanuun aada iyo aada u baahay oo la yidhaahdo covid nineteen ama coronavirus kaas oo saameyn badan u geystay nolosha dadka ku nool dhammaan qaaradaha kala duwan ee dunida dabcan dalkan soomaaliya xanuunka uu soo gaaray muddadii ugu dambeysayna waxaa socday dadaal aada iyo aada u ballaaran sidii xanuunkaas saameyntiisa loo yareyn lahaa islamarkaasna loo caawin lahaa dadka uu xanuunka haleelo guddi qaran ayaa jira oo ay kamid yihiin ganacsatada dowladda culimada dhakhaatiirta iyo bulshada rayidka intaba haddii aan nahay ganacsatada soomaaliyeed waxaan runtii aan ku bixinayna dadaal aad iyo aad xoog badan in sidii ay saameynta xanuunkan uu ku leeyahay dadka ay u yaraan lahayd gaar ahaan haddii ay noqon lahayd xagga dhaqaalaha iyo maciishada intaba sida aada la socotaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka soomaaliya waxa ay markiiba ay u bedeleen telefoonka markii la garaaco message ama fariin dadka ka wacyigelinaysa xanuunkan asiga ah iyo inay nadaafadda ilaaliyaan sidoo kale ganacsadu waxa ay leeyihiin kulamo joogto ah oo ku saabsan sidii arintan ayada ah aanay u saameyn lahayn nolosha dadka iyo maciishada intaba maadaama hadda lasoo gaaray bishii barakeysneed ee ramadaan waa bishii khayrka bishii sadaqada bishii la caawinayay loo naxariisanayay dadka nugul ganacsatada soomaaliyeed waxa ay ugu talagaleen inay kaalmo ama galmad gargaar gaarsiiyaan in badan oo kamid a bulshada soomaaliyeed aya oo aan runtii u kala harin haddana waxaa socdo kulamo joogto ah oo ay leeyihiin ganacsatada oo ku saabsan sidii gargaar iyo galmad loo gaarsiin lahaa ee dadka soomaaliyeed dhanka kale waxaa iyana xusid mudan in dowladda soomaaliya ay sameysay canshuur dhaaf qaybo kamid ah raashinka daruuriga ah sida ayuu canshuurta laga dhaafay bariiska iyo timirta burka iyo saliidana boqolkiiba konton laga dhaafay canshuur dhaafkaasi waxa uu sababay in maciishada ama raashinkaas qutur daruuriga ah qiimahooda uu hoos u dhaco hoosna u socdo midda kale dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in raashin ku filan bilaha soo socda uu dalka yaalo raashin kalena uu kusoo jiro dariiqa suuqda ganacsiga soomaaliyeed oo ay ku midaysan yihiin dhammaan ganacsatada soomaaliyeedna waxa ay fartay dhammaan ganacsatada waaweyn gaar ahaan shirkadaha ka shaqeeya xagga adeegyada ee aan ku jirin ganacsiga raashinka inay haddii ay dhacdo inuu culays ku yimaado xagga raashinka ay soo farageliyaan dalkana ay keenaan raashin si dadka aanay maciishadooda kor ugu kicin marka arrintaas runtii dadaal iyo juhdi badan ayaa ka socda ee ganacsada iyo dowladdu waxa ay leeyihiin kulamo joogto ah waxaa iyadana xusad mudan in ay ka jirtay culays xagga lacagaha loo gudbinayo dalka dibadiisa midaasna waxaa juhdi badan iyo dadaal ka wada dowladda soomaaliya iyo bankiga adduunka waxaana la rajeynaya in arrintaas xal loo helo dhanka kale waxaa runtii ayadana bilaaban doona usbuucan dhexdiisa mashruuc ballaaran oo lagu kaalmeynayo inta nugul ee bulshadeena kamid ah kaas oo lagu magacdaray mataqaanaa mashruuca ramadaan campaign oo ay sameyn doonto hay-adda hormuud foundation oo aan ka tirsan shirkada isgaarsinta hormuud telecom ayada oo runtii xooga la saari doono dadka barakacyaasha ah iyo dadka nugul ee magaalada dhexdeeda ku nool waxaana jiri jiro waxaana kaloo jiro ayadana iskaashi dhex maraya ganacsatada dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah oo ayada ujeedadeeda ay tahay sidii dadka nugul iyo dadka uu saameeyey xanuunkan iyo dadka ay saameysay shaqaal la-aanta ka dhalatay xanuunkan maadaama aan ognahay in qeybo kamid ah ganacsiga amaba shaqooyinka ay shaqadii ka joogsadeen taasina ay abuurtay ama ay keentay shaqaal la-aan sidii dadkaasi mataqaanaa loo caawin lahaa oo loo kaalmeyn lahaa loona gar istaagi lahaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan ganacsada soomaaliyeed qeybahooda kala duwan meel kastoo ay ka joogaan dalka soomaaliya inay xoog saaraan kuna dadaalaan in ay sidii maciishada ama qutul darooriga aan dadka soomaaliyeed qiimihiisa lagu kicinin runtii qiimo la kiciyo dabcan faa-iidana ma keenayso dhib mooyaane qofkan wuxuu ka faa-iidaya ma laha akhriya adduunna wuu ku dambaabaya ilaahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ilaahay wuu unaxariisanaya addoommadiisa inta addoonku unaxariisanayo walaalkiisa marka taas aada ayay muhiim u tahay waxaana aan ujeedin lahaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed mas-uuliyadda ay hayaan ee ballaaran inay mataqaana ay sii labalaabaan waan ognahay ganacsatadu inay yihiin lafdhabarka dalkan iyo dadka ay ku tiirsantahay nolosha dadka inteeda badan marka sidaa daraaddeed muhiim waaye in hadda oo maadaama lagu jiro bishii ramadaan iyo xilli uu dalkeena iyo caalamkaba ka jiro xanuun runtii geysanaya saameyn aada u ballaaran inay juhdiga iyo dadaalkooda ay labalaabaan islamarkaasna ay ay ay ay ku bixiyaan dadaal weyn sidii loo caawin lahaa dadka soomaaliyeed ee xaaladan u baahan in la caawiyo hadda maadaama bisha ramadaan la galay sanadkana aanay jiri doonin in ay dad badan aadi karaan ama aadayaan cumra waxaan usoo jeedin lahaa dadkii cumrada inay aadaan qorshahooda ahayd lacagtii ama dhaqaalaha ay cumrada ku bixin lahaayeen inay u weeciyaan in lagu kaalmeeyo dadka u baahan runtii laga yaabo inay ku adkaato inay helaan quutul darooriga iyo iyo afrika intaba dhanka kale aniga oo kamid ka tirsan guddiga qaran la tacaalida xanuunkan covid nineteen waxaan dhammaan bulshada soomaaliyed usoo jeedinayaa inay qaataan talooyinka iyo soo jeedinta ay bixinayaan khubarada xagga caafimaadka xanuunkani dawo ma laha hase ahaatee talooyinkaas lasoo jeedinayo ayaa muhiim ah in la qaato dalkeenuna dabcan sidaan wad ognahay waa dal aad iyo aada u nugul oo adeegyadiisa caafimaadku ay mataqaanaa dhib weyn kasoo gaaray burburkii dalka ka dhacay muddooyinkii lasoo dhaafay marka aaday muhiim u tahay in talooyinka caafimaadka la raaco oo la qaato islamarkaasna la yareeyo goobaha isu imaatinada ah ee aan runtii muhiimkan ahayn lagana yaabo inuu xanuunka ku fido gaar ahaan ragga oo aada arkaysid inay makhaayadaha iyo meelaha laisugu yimaado ay aada iyo aada mataqaanaa ay u fadhiisanayaan una imaanayaan taasna waxaan usoo jeedin lahaa dhammaan dadka soomaaliyeed ilahi subxaana watacaala waxaan ka baryaa inuu xanuunkan laga dul qaado maadaama bishii barakeysan ay dhalanayso oo ah bishii qur-aanka bishii barakada bishii sadaqada intaba in lagu dadaalo islamarkaasna alla la baryo in xanuunkan uu naga dul qaado qof kasta oo soomaali ah meel kasta oo dunida ka joogo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu xanuunkan naga dul qaado islamarkaasna culeyska jira uu ku bedelo mataqaanaa fudayd iyo wanaag insha allahu tacaala
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududay abtirsiimadii oo in ilaha kuburqidaayaan asliyay in shay u kortay isgaarsiintan horeysa adigona hormuud telecomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad ahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliya ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbiideen hakadaana haddana aan walbele idaa iyo xafiiska online-ku ka iilba internetka gacanta four g ikan mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeegyo fara badan isin sheeshal dugan usbugoy hankulisho has daba roogaan ho-da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsama inshaqeeyawka adeegya hormuud hal in lama ma ee kooy baroyhaana kumid eh haakunkiin dareeriyo adiinan dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my s m s intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahintaas dhaar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
mayba ka guda jirnaa qiibowgii hore ee barnaamijkaana kulanka warsan maybanan dhawaado ayna lamanusiye qodobka kale nahasiinka maqon maybua guddiga ku horseeda uu ka wacyigeliyoka viruska coronavirusan qaabilsan dowlad goboleedka puntland ya kulung la qaadeen guddiga ku horseeda uka cudurkun baarlamaanka puntland qaabilsan afhayka madaxtooyada puntland jaamaca yuusuf dabarani iyo warbaahinta un ku warami walyaabowgii lakuwada hadali lamaadinin isla gorodeen bismi illahi raxmaan iraxiim maanta ay taariikhdu tahay labaatanka bisha abril labada kun iyo labaatan guddiga diyaargarowga iyo wacyigelinta iyo kahortaga ee covid nneteen waxa ay kulan la qaateen xubnaha baarlamanka dowladda puntland iyana u xilsaaran wacyigelinta iyo kahortaga covid nneteen oo baarlamanku dhowaan iska xulay guddida waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud iyo diyaargarowgu meesha uu marayo iyo weliba wacyigelinta heerka ay gaarsiisan tahay xildhibaanada baarlamanka dowladda puntland waxa ay ku booriyeen guddida wacyigelinta sida ay u socdaan diyaargarowga iyo wacyigelinta la samaynayo iyo ilaa iyo haatan shaqada la qabtay waxaan isla eegnay waxyaabaha noo qabsoomay guud ahaan puntland sida aynu u diyaarsannahay dhinac kasta iyo weliba sida ay muhiim u tahay inaan intaas kasii badino wacyigelinta iyo weliba hirgelista in dadka la xakameeyo si aasan cudurkani u faafin caqabadaha jira ayaan iska wada hadalnay oo dabcan iyagana isla eegnay oo isla fiirinay sidii aan u xallin lahayn iyo sidii ay ukala horeeyaan dhammaanba kulanku waxa uu ujeedkiisu ahaa in xildhibaanada baarlamanka dowladda puntland u xilsaaran arrimaha wacyigelinta iyo kahortaga covid nteen baarlamanka u qaabilsan ay guddida golaha wasiirada iyo arrimaha bulshada isweheliya oo maaragtay iyana beryahan aada uga shaqaynayay diyaargarowga iyo kahortaga wacyigelinta ay wax iska weydiiyaan bal sida wax u socdaan guul ayuuna kulanku kusoo dhammaaday maadaama xilligan kiiskii ugu horreeyay puntland laga helay waxaanu si wada jir ah ugu baaqaynaa guud ahaan dhammaan bulshada puntland in la taxadaro in la ilaaliyo kala fogaanshaha bulshada in dadku ay gacmaha dhaqdaan qofba intii u awood cabaarka dib u dhaqdo in maaragtay guryaha la joogo in dadka iska shakiya oo xanuunkan isaga shakiya ama calaamado isku arka ama shakiba u galo ay guryahooda joogaan kadibna ay la xidhiiraan xarumaha loogu talagalay iyo iyo lambarka ay guddidu shaacisay ee saddex afar saddex si loo siiyo talooyin si loola socdo xaaladiisa waxaanu waanu ugu baaqaynaa dadweynaha inay aada u taxadaraan waxaan rabnaa in bulshadu ay fariinta si dhaba u qaataan oo ay qaataan awaamiirta dawliga ah iyo weliba wacyigelinta ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka iyo weliba guddida arrimahan ka shaqaynaysa kulanku guul buu kusoo dhammaaday aad iyo aad dhammaad
mayu coronavirus cudurka coronavirus ee lankasau covid tumi sagaal ku halis aw oo si fudud oo yar nina iska gudbii kora may baan baahantaa anti ada iyo reerkaba isinku gaasha matan cudurka mayba fidiyey dhibco hundhufta kukoyaasa afka qofku qaba cudurkaas madi use ufaha ama hadala iyo weliba dhibco diifku kukoyaw sanka qofka madi use hindhishooda cudurkun mayba use kadhiyayahaanoo ku badan hal milyan oo qof oo caalamka kashaldeedsan inta badan dadka kadhiyaw cudurkun yo maba dareemayana astaamo an badanayna oo si fudud an kuraysidaayan yo oo an inbaahnayna daryaal iyo daaweyow khaas eh dadka da'da eh iyo han kale oo qaban jirooyinkiyo ku mid ayin dhiikarka wadna dhuuriga sokorta jirida sambabka laku helaw iyo kan karada yo lakuyaaba antiyo si halis ee an aafay fariintun may bahasiin gudbiyey dowladda federaalka soomaaliya
inshaalla xagarlaanka oo kale ha ka dhawaado barnaamijkaana kulanka warsan oo una un dhawaado hayna dhammaad iyo gebagabada qodobadan walanin dhimaga kacaalay isha dhugunsineenga isla dareerneenga ay lishaltabne walyaranin dhimana ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre yaa un diri fariin dowlad goboleedyada dalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo guddoomiysiriyo ku dhiib galeen guddoomiyayaalka guddiyada qorsheedowka covid nineteen ee dowlad goboleedyada oo lunku hadalaay dardargeliyowka dadaalada laga xakameeyow faafo qowka iyo weliba saameynta bulshada u sakaleeyey cudurkan covid nineteen guddoomiyaalka guddiyada dowlad goboleedyada ee ku horseedowka covid nineteen yo kulanka ha ka bambiyeen warbixina sidii inka dambeeyey ee dowlad goboleedyada iyo caqabadoo ku jara may baan isla afgordeena anama bad dhegeystayaasha qiimiga iyo dhaayiga la intii barnaamijka dareeri hawada noola dareeri kulligiin mahadsantiin way baan ahdeernay gabagabadii barnaamijkii kaana kulanka warsan barnaamijka may bahasin biyey maxamed cabdiraxmaan cabdulle moleele anoo mukhtaar sheeg eedan dalmar ena siina dareeriyahay sanaado suuradaleena may baa niin daadihiyaayay cabdulahi maxamed cabdiraxmaan xaga dahab intii barnaamijkan kolatoyreedanka kulama doona dhamaantoona may bartan lana inabadaana insilownoy inshaalla inaska koynoy fahmi i faraxa ka dhawaada nabadiina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu